wax walba waa la bedeli karaa soomaalinimadu way joogaysaa waa dad baa nooga dambayn doona waxaan rabaa marka haddii niyadiina ay ku jirtay walwal iyo walbahaar waxaan rabaa inaad ka saartaan laakiin haddaad ganacsato tahay oo dalkan ka shaqaysato waa inaad dalkaada wax u quurtaa haddaad arday jaamacad dhigto tahay waa inaad ka fikirtaa dalkaada siaad wax ugu quuri lahayd haddaad tahay oday dhaqameed waa inaad nabadda ogtaa haddaad shiikh qur-aanka yaqaanoo culumaa tahay waa inaad dadka soomaaliyeed u sheegtaa xaqdarrada argagixisada ay ku hayaan iyo inay wadaan diin khalad ah waan ognahay in in dad muslimiin ah la laayo diintee bay ku qoran tahay haddaad tihiin dumarka soomaaliyeed waxaad aheedeen weligiin ciddii ummadda soomaaliyeed isku haysay ha ilaawina idinka